haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda waxaa lagu jiraa wakhti ay malaayiin qof oo dunida ku nool ay la jahawarsan yihiin saamaynta xanuunka coronavirus waa xanuun qof walba u saameeyey si gooni ah xanibaada xanuunkan dartii lagu soo rogay noloshii caadiga ahayd ayaa la dareemay iskuulladii ayaa la xiray duulimaadyadii ayaa la joojiyey meelihii bulshadu ay isugu iman jirtay ayaa cidlo la haawanaya waxaa intaa u dheer bulshada hubaal la-aan iyo walaahow loo marsiinayo baraha bulshada intaasi oo dhan waxay abuureen cabsi xaddaafa oo la soo daristay shucuubta dunida haddaba barnaamijkeena ilayska v o eda ayaan toddobaadkan waxaanan ku casuunay qaar ka mida culummo udiinka soomaaliyeed oo baryahanba ku mashquulsanaa muxaadarooyin iyo wacyigelin diini ah oo ay ku laabqaboojinayaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah qabiir arrimaha siyaasadda iyo taariikhda dalalka carabta iyo islaamka ku xeel dheer ayaa ugu horeyn ka warramaya xanuunkan coronavirus bismillahi raxmaan raxiim maxamed waxa weeye waxaan de adduunyada ilaahay kownkan ilaahay baa maamula ilaahay baa leh waxaanoo kale marka ay imanayaanna waa qadar ilaahay bay ku imanayaan qadarka ilaahay dadka muslimiinta iyo dad aan muslimiin ahaba u helaya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu inooga tegay daxal aada iyo aad u qiimo badan runtii marka laego waxaanoo kale marka ay dhacaan waxaa la odhan karaa qawaaniinta ama yacni habka karantiinka ama go-doominta loo kala soociyo dadka wixii xanuunku gaadhay iyo inta aanu gaadhin rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam inoo dhigay mabaadi'deeda ama asaaskeeda oo yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka haddii uu cudurkaa yacni faafaya ee safka ah pandemic ama epidemic xilodonimika lagu sheegay cudurkaa faafaya oo daacuunka oo kale ah meesha aada joogto hadduu ka dilaaco ha ka bixin haddii aad ka baxsan tahay dibadda ha ka joogtana meesha oo ka dilaacay aad ka maqan tahay aad ka fogtahay ha gelin waa karantiinka yani basic rules qawaaniinta magaranaysa lagu kala saaro dadka oo la leeyahay dadku meesha uu ka dhacay waa in la yani gooni la yeelaa la gooni yeelaayo gooni loo saaraa lockdown waxyaaba badan waa inta lagu sheegayaa social distancing yani bulshadu ha kala fogaato yaan la isdhexgelin waxaas oo dhan yani waxay marayaan karantiibada saasna markaa nabi maxamed caleyh salaatu wasalaam ummadiisa ugu sheegay wuxuu kale oo sheegay qofka yani uu ku dhaco meesha uu joogo daacun ka dilaac oo kale oo halkaa ku sabra ilaahayna tawakalo taladiisa alla u dhiiba in uu leeyahay ajarka qof shahiid ah oo kale oo dar allah
tallaabooyinka asaasiga ah ee ay maanta qarnigan koob iyo labaatanaad dhakhaatiirta dunida ku talinayaan si looga hortago faafista corono sida in gacmaha la yska mayro iyo in marka uu qofku qufacayo ama uu hindhisayo uu afka daboolo iyo in guriga lagu ekaado ayaa sida taariikhda islaamku sheegtay muddo haatan laga joogo in ka badan kun iyo afar boqol oo sannadood nebi moxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee uu beri jiray asxaabtiisii sheekh axmed nuur imaamka masaajidka abubakar islamic center ee magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa ka warramaya walaal markuu dhaco cuduradan oo kale waagii hore xilligii rasuulka sala allahu alay wasalam iyo xilliyadii ku xigayba cudurro waaweyn oo safmar ah oo waddan dhan gaadho oo kale haddii ay jiraan rasuulku sala allahu alay slam dardaaran wuxuu ka bixiyey in dadka lagu yidhi meeshuu ka socdana ha tegina meesha aad joogtaan hadduu ka jirana ha ka bixina taasoo ah taxadar in la qaato oo qofka muslimkii la ogol yahay in taxadar uu ku dhaqmo mar walba marka in la qaato oo aan la gelin meesha lagana tegin ayaa habboon sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ayaa isna ka warramaya taariikhda xanuunadii waaweynaa ee soo maray muslimiinta marka hore aad baad umahadsan tahay walaalkay adiga baxdi idaacadduba jazakum allahu kheer marka labaad cudurkan hadda un coronavirus oo ah muxuu cudur adduunka dhan ku baahay wax ku cusub ma aha dunida marka si loo fiiriyo muslimiinta tusaale ahaan taariikhdoodii hore waxaa la garanayay oo la yaqaanay cudurro caan ahaayoo soo maray ama waxa la odhan jiray daacuunno daacuunkuna waa un cudur faafo weeye taqriiban muxuu ahaa hijradii nabigaba sala allahu calay wasalam iyadoo laga joogo toddobiyo toban ama sideed iyo toban sano ayaa waxaa dhacay daacuun caan ku noqday muxuu ahaa camwaas daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiintu ay qorayso dad ka badan ilaa soddon kun oo qof baa ku dhimatay oo ay ka mid ahaayeen saxaabadii nebiga qaarkoodii ugu waaweynaa sida mucaad ibnu jabal iyo abuud abu cudayta ibnu jaraax wuu soo maray taariikhda markaas waxaa kaloo la xusuustaa taariikhda oo la garanayaa taqriiban muxuu ahaa muxuu ahaa qarnigii toddoba boqol afartan iyo sagaal hijrada kuna beegan kun saddex boqol afartan iyo sideedii milaadiga isagana inay muxuu ahaa soo martay daacuuno kala duwan ama amraad kala duwan oo waaweyn oo sidoo kale ufaaftay dunida kii ka dhacay muxuu yurubta galbeed ee la oran jiray almowt alaswad ayaa la garanaya oo la yaqaanay xilliyadaas lafteeda aan sheegayna taqriiban oo iyadana ku beegnay toddoba boqol toddobaatan iyo kowgii hijrada waxaa dhacay caan daacuunkii caanka ahaa ee masar ka dhacay weliba ay ku dhinteen dad waaweyn oo kamid ahayd culimada muslimiinta sida ninkii la oran jiray taajiddiin asubki oo intuu masaajid ka khudbeeyay maalinkii jumcada taqriiban muxuu ahaa maalinkii isniintiina dhintay yani ama talaadadii sida kutubta qaarkood ay qorayaan marka daacuunada iyo amraadda waaweyne dunida way soo martay muslimiintana way soo martay yani qaabka loo tawjiihinayo ama qaabka loola dhaqmayo marar fara badan wuxuu uu ku xirnaanaya marba dee dawladdaa jirta iyo mujtamacii joogay qaabkay ay ula sanqaadayeen gaar ahaan kii hore ee dhacay xilligii saxaabada waxaa la yaqaana oo macruuf ahayd cumar ibn khadaab inuu yihi nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah inay adeegsadeen muslimiintu axaadiista maantaba la celcelinayo ee caanka ah ee ah maaragtay meeluu daacuun galay ha ka bixina haddii aada joogtaan hana gelina haddaydaan joogin oo marka waa karantiilka waxaan loo bixiyey weeyaan xiliyada dambe oo aan sheegayno oo taqriiban toddoba boqol toddobaatan iyo kowgii hijradana culimadii muslimiinta waagaa joogtay qaar baa waxay yidhaahdeen war daacuunkan iyo masaajidda ha lagu cararo masaajidda hala tago dadka masaajidda ha la isugu geeyo qaarna waxay yidhahdeen arrintaasu waa khalad weeye marka rag fara badan ba waxay qoreen dadkii marka masaajidda la isugu geeyeyba in uu uu muxuu ahaa masaajidka ugu yimid oo uu ku haleelay kadibna boqolaal ay ku dhimatay yani markii dambe marka lagu khasbanaaday in la yidhaahdo masaajidaba ha la xidho marka way soo martay muslimiintu yani xilliya waxaa jirta xataa masaajida la xidhay oo ama jiro darteed loo xidhay sida daacuunkaas oo kale ama cabsi kale loo xidhay yani oo waxaa taariikhdu in badan la garanaya oo la yaqaanaa muxuu ahaa baghdad waktigii tataarku ay soo galeen in muxuu ahaa masaajida la xidhay isagoo laga cabsanaya hadday dadku masaajidda isugu yimaadaan inay tataarku dadka ku laayaan marka masaajidda xataa in la xidho wax cusub ma aha yani oo muslimiinta ku cusub taariikhdeeda kol iyo laba iyo saddex ka badanba way soo martay in masaajidda la xidho isaga oo ama loo xidhayo jiro in la fa inay faafta darteed cabsi laga qabo ama loo xidhayo cadow kale oo markaa muslimiinta qabsaday haddii ay isugu yimaadaan muslimiinta inuu imaamka iyo dadka kale meesha joogaba uu laayo marka wax cusub ma aha yani si ka duwan taariikhaha sheekh cabdiraxmaan shariif uu xusay maanta waxaad moodaa in dunida si isku mid a muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba ay uga argagaxsan yihiin xanuunka coronavirus sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa qaba in sababtu ay tahay maanta waxaa bedelan muxuu colaada oon rabno inaan fahamno maanta adduunku uu isu wada furan yahay adduunku wuu iswada arkaa awal hore waxyaabaha faraha badan ee dhacaya xataa markaad fiiriso daacuunkii ka dhacay muxuu ahaa yurub xilliga aan sheegayno kii hadda wakti boqol sano ka hor taqriiban ka dhacay muxuu ahaa qaaradda north america la yidhaahdo ee loo bixiyey muxuu ahaa daacuunkii ama daacuun me hargebkii m spanishka ama mexicanka loo bixiyey isaga laftiisa la qiyaasayo taqriiban dad ka badan soddon afartan milyan oo qof inay ku dhimatay waxyaa waayadaas adduunku sidan isuma muuqanin technologygani ma jirin waxaan iswada arkayaa ma jirin maanta marka cabsida horta waxaa sii kordhiyey ama sii badiyey waxa ka dhacaya muxuu ahaa ruuhan oo china ah iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa maraykanka iyo waxa ka dhacaya talyaaniga iyo waxa ka dhacaya iiraan iyo waxa ka dhacaya muxuu aha soomaaliya adduunkii baa iswada arkaya waa la isu wada jeedaa jiradii baa inta adduunka uu ka wada hadlayaa taasaa marka dadka aad moodaa khalkhalka ama ziyaadu inay sii tahay laakiin cuduradanu markay dhacaan intii waagaa ay ku dhacday ama ay la joogtay inta maanta dhimanaysa iyo intii waayadaa dhimatay inta waayadaa dhimatay baa ka tiro badnayd sheekh cabdilxaye sheekh aadan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho muddooyinkan dambena khudbadihiisa salaada jimcaha ay qabsadeen baraha bulshada ayaa isna ka warramaya welwelkan bulshada kala soo daristay xanuunka coronavirus qur-aanku aad wuxuu uga hadlaa qalbiqaboojinta oo waxaa la tusayaa dhibaatada markay dhacayso ama dhibaato kasoo dhacdaba inay ku dhacayso oqolaansho ilaahay wax ilaahay soo garamaraayo oo qofka iska maagayo inuusan jirin saasa ilahi wuxuu leeyahay maa asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min billahi yahdi qalbah yani dhibaato dhacda ma jirto ilaa ilaahay idankiisa ayay ku dhacdaa qofkii iimaan lehna qalbigiisu ilaahay u hanuuniyaa ama u dejiyaa marka sidaas markaa laga galo aayadka ilah wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'sow calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum yani dhibaato kasoo dhacda oo idinkeedu ku dhacda ama yani dhulkoo dhanba ka dhacda waxay ahayd un dhibaato yani hor ahaan ilaahay uu usii qoray inay dhacayso qofka ay ku dhacayso way ka horreysay isaga hore ayay usii samaysnayd sidaas muddo kabacdi marka isaga qofka imaado adduunyada ayay ku dhacaysaa saas waxa laydinku sheegayna waxay tahay si aydan uga welwelin wixii idin dhaafay oo matalan dhibaatooyinteedan ku dhaceen dad haddayda ka dhinteen oo kale dhanka kale cabsi inay jirto oo ilaahay uu tilmaamayo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashiri saabiriin yani waxaan ku imtixaamaynaa cabsi marka arrintan hadda waa nooc cabsidii ka mid aho dadka lagu imtixaamayo sabirkoodaana la fiirinayaa marka wabashiri saabiriin ayaa layidhi kuwa sabra u bishaaree culummada ayaa talooyinkan u marsiinaya barnaamijka ilayska v o eda soomaalida waxaana ku horeynaya sheekh cabdiraxmaan shariif dadka marka waxaan kula talaynaa marka koowaad inay talada dhakhaatiirta iyo dadka mutakhasisiinta warkooda raacaan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun taas waa qayb asaasi a weeye qaybta labaad ee kale waxaan rabnaa in dadka iyo mxua tajamucaadka iyo isu-imaatinka in la joojiyo ay ka mid tahay masaajida meel walba uu gaaray oo uu ku faafiyo masaajida in la xidho si aysan dadka cudurkan muxuu aysan ugu faafin in la joojiyo oo kaleeto wax kasta oo kale oo la qabanayo oo isu-imaatin keenaya si loo yareeyo cudurkan taasuna waa qayb labaad weeye qaybta saddexaad ee kaleeto dadku wixii ay qabsan karaanna inay qabsadaan nadaafadda ku dadaalaan muxuu ahaa waxaan dhakhaatiirta talada bixinaysa ay ku dadaasho khalkhalka ziyaadada ah iyo cabsida dheeraadka ah fara badanna intii la yareyn kara in la yareeyo talooyinka aan bixinayna waa sidaas weeye laakiin waxaan aada u rabaa dadka inay aan ku baraarujino dadku inay talooyinka aqoonta ku salaysan talooyinka cilmiga ku salaysan inay raacaan waxyaabaha aan aada ula yaabaya maalmaha waxaa ka mid a mararka qaarkood qofka oo hadda waddankan aan joogno laftiisa ee maraykanka taladii ay dhakhaatiirtu bixinayeen iyo wasaaradihii caafimaadka ayaa in badan dadkii laga yaabaa inaysan raacin ama aysan qaadanaynin waa khalad weeyaan mararka qaarkood waxaad arkaysaa dad fara badan oo la odhanayo muxuu ahaa timir iyo biyo haddaad cabtaan kulul ama biyo sidan haddaad cabtaan bahalku idinku dhici mahayo arrintaasuna khalad weeye oo sax ma aha iyaduna yani marka waxaan u baahan nahay wax cilmi ku dhisan aqoon ku dhisan muxua xaqaa'iq ku dhisanna inaan samayno taas waa qodobka koowaad qodobka labaadna cabsidan faraha badan ee walwalka ah inaan yarayno inta la yarayn karo dadku iskaalmeeyaan dadku isu gurmadaan waxyaabahan ku talinayna waa sidaas weeyaan inagoo asbaabtii yani is-ilaalay layidhina qaadanayna haddana ilahay wuxuu keenay biqadaa'ihi waqadarihi ayaan raalli ku nahay marka welwel badan inaan laisku abuurin maxaayile welwelku qofku buu caafimaad darro iyo ku keenaya ma ogiin wax natiija oo uu ka bedelaya xaaladii jirtay ma jirto cudurradan gaar ahaan hadda waxaan kula talin lahaa dadka dhakhaatiirta in looga dambeeyo dad badan baa jiro oo social mediaha ku jira oo wax iska sheegaya oo waxanaa dawaa kanaa dawaa qaar marka waxaa habboon in talooyinka dhakhaatiirta la qaato mar walba haddii la yidhaahdo hala kala fogaado waa la kala fogaado haddii la yidhahdo yaan laysa salaamin yaan laysa salaamin haddii la yidhaahdo qofka dhinta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynan xad aynaan aynaa gaadhina yaan la odhanin yaan la lagu la aasin iyo yaan la dhaqin iyo halkaa inayna gaadhin baan rajaynaynaa waxaa badan oo kale waxyaaba ku tira kuteen oo dadka laleeyahay qofkii waa la gubayaa saasaa la yidhi masaje aada u khaldan baa dadka la bixinaya arrimahaasna arrimo jira ma aha marka insha allah wixii dhakhaatiirtu marba ayna yidhaahdaan bay culimaduna ka dambaynaysaa coronavirus haddaad ku dhiman iyo haddii aad wax kale ku dhimanba allah kuu qadaray marna hadday adduunka dhan isu tagaanna siduu rasuulku sheegay laguma garamarin kareen haddii aad guryo dabaqyaha iyo qasri aad degan tahay ood ku dhuumatana laguma garamarin karo argagax markuu cudurradan oo kala dhacaan ma haboono sideedaba inuu jazac iyo argagax uu qofka ku dhaco waxaa habboon qofku waa qof alqadaa walqadarna aaminsan ilaahay subxaana watacaala diintiisina aaminsan marka waxaa habboon inuu qofku wixii talooyinana uu qaato oo la ama talooyinkaas ha ka yimaadaan kuwo diini ha noqdaan ha noqdaan in adkaartii la akristo ha noqdaan in ilaahay subxana wataala loo toobad keeno ha noqdaan in wuxuu aaminsanaa qofkii xoog uu sii maratay alla ugu laabto iyo wixii talooyina oo dhakhaatiirtu ay bixiyaan in la qaato tacaaliimta diinta islaamka na baraysa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu inooga tegay waxa weeye in ilaahayna la tawakalo oo taladaada aad alle u dhiibso islaam bar ahaantaana aanad ka tegin wixii dee adigu aada isku kaskaas ahaan aada isku daberaysay isku ilaayinaysay ee daftaada haddaad tiraado qadar alla weeyaan oo waa soconayaa godkaa ka baydi maayo waa qadar alla dee lama odhana ka baydh qadar allana aqbal godkaana ka baydh ha ku dhicina nin baa u yimi isaga oo hal wata markaasuu yidhi hashayda yaa rasuulallah miyaan dabraa mise waan iska diidayaa ilaahay baan tawakalaa talada aan u dhiiba acqilhaa watawakal cala allah buu yidhi hasha dabar dabeedna ilaahay tawakalo talada alla u dhiib waxaa kale oo uu ina baraya yani islaamku yani rasuulku calayhi salatu inoo sheegay inuu yidhi cibaad allah yani tadaawaw cibaad allah ilaahay yani isdaweeya ilaahay ma soo rogin cudur hadduu soo roganaa dawadiisana waa soo rogaa macnaha waxa weye cudur kasta oo xagga alle qadar alle ku yimaada dawadiisana way jirtaa ilaahay wuu ugu talagalay isdaweeya baadi doona yani researchka iyo cilmi baadhka iyo waxaasna markaas ka imanaya
codkaasi maxamuud sheekh axmed dalmar waxa uu gebagabo u ahaa barnaamijka elayska v o eda oo toddobaadkan ay nagala qayb galeen culummo soomaaliyeed oo fariimo laabqaboojin iyo talooyin isugu jira u marsiinayay bulshada soomaaliyeed barnaamijkan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad iyo elayska v o a